annagii qolooyinkan hadda laayay oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumayay inaan noqonno iyagu marka ay noqdaan kuwii cararayay ama kuwii isdifaacayay waxaan hadda joognaa oo xukuumaddu dhisan tahay sidii loo ansixiyey waa siddeed bilood iyo xoogaa siddeeddaas bilood iyo xoogaa waxaan aaminsanahay in wax badan la qabtay wax badanna ay noo harsan yihiin mar walbana aan dee dardaaran iyo wadahadal joogto ah ee aan idinku haynay oo ay kow ka tahay ciidanka in disibliinkiisa la adkeeyo shuruucda la ilaaliyo maxaa yeele waxaan ku kala dambeynno waa shuruuc haddii mar uusan shuruuc jirin haddee qof qof ka xoog badan ma jiro inaan ilaalino sharciga noo degsan oo qof walba uu ixtiraamo kala sarraynta maxaa yeele taas weeye waxa dowliga ah